si warloon ku ogaada xaalada walbarasho ee degmada doolow ee gobolka gadaayo gudoomiyaga degmada sayti weybowsu kulun lunkudowhay walbarashada la qaaday guddiga walbarashada degmada doolow kulunka weybah lunku hadalaaye tayeynta walbarashada degmada iyo guulo lagu deeri imtixaanaadka dugsiyada sare ee wasaaradda walbarashada dowlada federaalk soomaaliya iyo qaadi guddiga iyo gudoomiyaga degmada doolow maxamed xuseen cabdille nkumahadnagi wada shaqaynta iyo la leeyin maamulka degmada iyo guddiga walbarashada ee degmada waad naga qabatay isla markii codka anigii aad ka jawaabtay waad ogolaatay saaka waqtiga oo la gaareen noo soo fadhiisatay ilaa sacaddaanaad nala fadhidaa maasha allah meel laga helayo waa yartahay maanta gobolkaan joogno aniga konton iyo kow sanaan jiraa intaan baxay bari hor ma tagin xamarna xanuun intaan u tagin maga hor ma tagin gobolkaan geda un ceelwaag ilaa baardheere ilaa yurkuda inta unba inta unba aqaana gobolkaan colaadii soo martin waa ognahay maraxaan dhahdiisa wax laisku dulay aan la ogeyn oo toddobaatan ay dhulka saas u taallaan ognahay soomaalidii kaleeto saas la soconaan ognahay waxiiba ilaahay waa naga soo bixiyo maanta qoraxdan iyo wanaaggan iyo dadkan isdhaha fadhiyo ulamadii iyo guddoonkii oon shaki la kala qabin horta wax ilaahay looga mahdayo waay alxamdulilahi rabbialcaalamiin intaas waxay dheer aniga oday baan ahay ninkii boqormaanyi jooga isoo wacaya wuxuu leeyahay doolow miyo hooga lacagaan haysta meelaan ka shaqaysta doolow waa fiican taha liire doolow iiga war ku kaleeto soomaali jooga soo wacay leeyahay walaa meel laga shaqaysta doolow maxaa keenay wanaagga doolow nin walba dhegta ku jiifaa haddana waxuu dhegta ku jiifaa ninka wuxuu leeyahay doolow amni adag baa yaallo marka meesha tagta maxamed xuseen cabdire guddoomiyaga degmada doolow ee gobolka gediya sheegay in qorsho guuseeya tayeynta walbarashada degmada iyo sidii ardada kaalmo horiyo unku gala lahaayeen imtixaanaadka dowladda dhexe iyo haa maamulka jubbaland wakhti badan yaa lasoo maray oo maanta horumarkii waxbarashada iyo caafimaadka laga sheekaysanaya aan horey looga soo sheekaysan xilli hore kolley anigu ay waaweyntiin kulli waxyaalo fara badan dagaalo sokeeya musiibooyin kaloo fara badan oo maalinba meel marayay inay jireen hadal sideed waa arkaysaanoo geeska afrika o dhan ba iska qasan waxaa waaye ummad kaloo muslimiin ayagana sidooda waa waxay ku dhammaanayaan oo africa xataa xadiid loo gudbay leeyihiin oo masar falastiin wey xadiidoo dhan waa ka xiran yihiin meel lagu gurban karo ma jirto kolley ilaahay xajo kolley ayagana xajo ilahay ka leeyihin